أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayno idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mida in ka badan toban askari oo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax maanta gelinkii dambe ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose wararkii ugu dambeeyey ayaan caawo idiin haynaa qaraxyo iiraan laga maqlay iyo warar sheegaya in la beegsaday hoggaamiye ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka iiraan barnaamijka faafareebka wararka ayaad caawa ku dhegaysan doontaan abey axmed oo xasan gurguurte iyo ismaaciil cumar geelle isugu geeyey magaalada jigjiga muxuu yahay ujeedka kulanka halkaasi ka dhacaya barnaamijka ayaad ku maqli doontaan xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo axmed madoobe iyo siciid dani ugu baaqay in feejignaan ay muujiyaan haddii ay imaanayaan magaalada muqdisho wilaayada islaamiga ah ee baay oo ka warbixisay safarro iyo kormeer ay ku mareen degmooyin iyo deegaanno ka tirsan wilaayada iyo howlo gurmad ah oo ay wilaayadu u fidisay dadka ay xaaladaha nololeed ku haystaan deegaanadeeda waraysi aan la yeelannay waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan deegaan sannado ka hor looga barakici jiray biyo la'aan xilliyada uu roobku daaho oo maanta isku beddelay halka biyo dhaaminta looga sameeyo gobol ilaa gobol qaar ka mid ah wariyaasha idaacadda islaamiga andalus oo halkaasi booqday ayaan caawa idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan iyo wixii nagu soo kordha ayaad faafareebka wararka ku maqli doontaan inta uu barnaamijku socdo nuur cali warsame abuushaybaha ayaa igala qaybgeli doona anigana halkan ayaan idinkaga soo gudbinayaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay saddex-iyo tobanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan in ka badan toban askari oo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax maanta gelinkii dambe ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsame abuushayba aad baad u mahadsan tahay alakh cabdiwahaab maxamed bukhaari bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobo dhowra ayaad ku dhegeysan doontaan bal marka ugu horreysay aynu soo qabano shabakada wararka soomaali memo iyo mid ka mid a qodobadii lagu qoray maanta abiy axmed oo xasan gurgurta iyo ismaaciil cumar geele isugu geeyey magaalada jigjiga waa mid ka mid a canaaweyntii maanta lagu qoray websayteka shabakada wararka soomaali memo waxayna warbixinta ku bilaabanaysaa sida tan hogaamiyaasha dowladda federaalka soomaaliya jabuuti iyo etoobiya ayaa kulan ku yeeshay magaalada jigjiga ee etoobiya gumaysato ra-iisul wasaaraha xabashida ayaa xasan gurgurta iyo ismaaciil cumar geele geeyey goob xaflad ay ka socotay oo laga furayey mashruuc dalxiis madaxweynaha dowladda federaalka oo kelimad ka jeediyey kulanka ayaa sheegay in uu soo dhoweynayo waxa uu ugu yeeray maalgashiga etoobiya isagoo muujinayay in jigjiga ay tahay magaalo etoobiya ay leedahay gobolka geeska afrika ayaa galay marxalad xasaasi ah kadib markii somalilan ay aqoonsigii ugu horreeyey ka heshay maamulka yuhuudda aqoonsiga netanyahu ayaa qaadan waa ku noqday wadamada carabta qaar ka mid ah iyo wadamada bariga afrika islamarkaana waxay somalilan diidmo xoogan kala kulantay ururka igad iyo midooda afrika iyo jaamacadda carabta dhinaca kale dalalka kenya iyo etoobiya wax war ah kama aysan soo saarin aqoonsiga somalilan waxaanay adeegsadeen diblomaasiyad aamusnaan ah xasan gurgurte oo dabadhilif shisheeyaha u caynsan ah ayaa sanadkii labada kun lix iyo tobankii booqasho uu sidan oo kale ugu tegay dhulka soomaali galbeed wuxuu jigjigo ugu aqoonsaday magaalo ay leedahay xabashada itoobiya wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaalida ah oo booqda magaalo gumaysi ku jirta kana tirsan soomaali galbeed taasina waxay ahayd warbixintii lagu qoray shabakadda wararka soomaali meemo markana websayteka islaamiga ee calamada iyo mid ka mid a warbixinadii lagu qoray saacadihii lasoo dhaafay qaraxyo iiraan laga maqlay iyo warar sheegaya in la beegsaday hogaamiye ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka iiraan waa halkudhigga warbixin lagu daabacay websayteka islaamiga calamada wararka ka imaanaya dalka iiraan ayaa sheegaya in laba qarax oo xooggan ay maanta siyaabo kala duwan uga dhaceen gobolka hormusgaan ee koonfurta dalka iiraan qaraxyadan ayaa si gaar ah kaga dhacay magaalada dekedda leh ee bandar cabaas inkastoo ilaa hadda aanay jirin war rasmi ah oo xaqiijinaya in labada qarax ay xiriir leeyihiin qaraxa koowaad ayaa ka dhacay dhisme guri oo ka kooban siddeed dabaq kaasoo ku yaala gudaha magaalada bandar cabaas sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee faris qaraxan wuxuu burburiyey laba dabaq wuxuuna khasaaro culus u geystay dabaqyada kale ee dhismaha la beegsaday sidoo kale in ka badan toban gaari oo yaalay agagaarka goobta ayay soo gaareen waxyeelo xoogan qarax labaad waxa uu ka dhacay nawaaxiga dekedda bandar cabaas inkastoo aan faahfaahin buuxda laga bixin sababtiisa iyo khasaaraha ka dhashay telefishinka rasmiga ah ee iiraan ayaa baahiyey muuqaalo muujinaya wejiga hore ee dhismaha oo gebi ahaanba dumay iyadoo burburka uu ku fiday waddooyinka ku dhow goobta la beegsaday dhanka kale wakaaladda tasniim oo soo xiganaysa maamulka gobolka hormusgaan ayaa xaqiijisay in ciidamada gurmadka degdeg ah dabdemiska iyo caafimaadka ay si dhaqsi ah u gaareen goobta ayna bilaabeen howlaha badbaadinta iyo sugidda ammaanka ilaa iyo hadda lama shaacin tirada rasmiga ah ee khasaaraha naf iyo maalba leh dhacdooyinkan ayaa kusoo beegmaya xilli ay warbaahinta iiraan beenisay warar la xiriiray dil loo geystay taliye ciidan oo sare inkastoo aysan jirin caddayn muujinaysa xiriir toos ah oo ka dhexeeya qaraxyada iyo arrintaas wakaaladda wararka ee mahar waxay sheegtay in qaraxa kale ee ka dhacay dekedda bandar cabaas uu sababay geerida gabar afar sano jir ah halka afar iyo toban qof oo kalena ay ku dhaawacmeen maamulka maareynta musiibooyinka ee gobolka hormusgaan ayaa xaqiijiyey in sababta qaraxa weli baaritaana lagu wado natiijooyinkan ay wakhtiyada soo socda shaacin doonaan hay-adaha rasmiga ah dhanka kale ilaalada kacaanka iiraan iyo ilo xogogaal ah oo la hadlay wakaaladda tasniim ayaa si cad u beeniyey warar ku faafay baraha bulshada oo sheegayay in la dilay taliyaha ciidanka badda ilaalada kacaanka warbaahinta rasmiga ah ayaa sidoo kale sheegtay in aysan jirin caddayn muujinaysa xiriir ka dhexeeya qaraxyada ama in lagu beegsaday hoggaan ciidan bandar cabaas waa dekad istaraatiiji ah oo aad muhiim ugu ah dhaqaalaha iiraan taasoo ka dhigaysa dhacdo kasta oo amni si dhow loola socdo iyadoo la sugayo natiijada baaritaanada rasmiga ah ee saacadaha ama maalmaha soo socda warbixintii calamada aynu halkaa uga gudubno qodobka ugu dambeeya oo aynu ku soo qaadanayna ayaa waxa uu yahay warbixin lagu qoray websayteka reediyoga alfurqaan xildhibaan cabdirashiid xidig oo axmed madoobe iyo siciid deni ugu baaqay feejignaan haddii ay tegayaan magaalada muqdisho iyadoo maalinta beri ah la filayo in magaalada caasimadda ee muqdisho uu ka furmo shir u dhexeeya dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ku ah ayaa waxaa soo baxaya talooyin la xiriira amniga oo ay xildhibaanada u jeedinayaan siyaasiyiinta mucaaradka gaar ahaan hogaamiyaasha maamulada la baxay jubbaland iyo puntland cabdirashiid xidig oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamanka dowladda federaalk ayaa ugu baaqay axmed madoobe iyo siciid deni inay aad uga feejignaadaan hadday imaanayaan shirka muqdisho isagoo labadaasi hogaamiye kala taliyey inaysan aaminin madaxda dowladda federaalk ee gogasha fidisay islamarkaana ay soo qaataan xitaa raashinkooda iyo biyaha ay cabi lahaayeen xildhibaan cabdirashiid xidig ayaana qoraal uu ku daabacay bartiisa facebooka waxa uu ku yidhi madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland waxaa idinka soo horeeya kuwo ciil iyo cuqdad la dhimanaya oo heerar kala duwan leh sidaas daraaddeed ku talagalkiinu waa feejignaan buuxda oo dhinac kasta leh biyo iyo baadba ma jirto cid aad aamintaan oo aan ilaahay ka ahayn imaada idinkoo marxalad kasta u diyaarsan ayuu xildhibaankaasi sii raaciyey qoraalkiisa sidoo kale xildhibaankan ayaa sheegay in magaalada muqdisho ay ku soo wajahan yihiin ciidamo ay kala wataan axmed madoobe iyo siciid deni kuwaasoo sugi doona amnigooda inta ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho arrintan waxay muujinaysaa heerka uu gaaray kala shakiga u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo hogaamiyaasha maamulada la baxay jubbaland iyo puntland heer laga cabsi qabo inay cuntada isu sumeeyaan warbixintii idaacadda alfurqaan ayay taasina ahayd markana war hadda soo dhacay beejka telegaraamka ee faafre baro shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay inta u dhexaysaa gandirsho iyo dhanaane ay qaraxa kula beegsadeen gaari cabdibilaah oo ay wateen maleeshiyaadka murtadiinta dhimashada waa toddoba dhaawacna waa toddoba kale gaarigiina goobta ayuu ku basbeelay xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markan aan idinku wareejiyo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka
بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayaddii islaamiga ah ee baay ayaa ka warbixisay safarro iyo kormeer ay ku mareen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada halkaas oo ay wilaayadu gurmad u samaysay dadka ay xaaladaha nololeed ku haystaan deegaanadeeda haddaba si aan arrimahaasi wax badan uga ogaano bashiir muxiyidiin abu eyman ayaa waraystay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee baay bismillahi raxmaan raxiim sheekhana sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay ku soo dhowow idaacadda islaamiga alendalus bismillaah alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilah waaalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin wabacd waa dhowaahay walaal jazaakum allahu khayran idinkana waad mahadsantihiin ugu horeen waxaad inooga warantaa xaaladda guud wilaayada islaamiga ah ee baay
bismillaah xaaladda guud ee walaayada walaayada waxay ka mid tahay walaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya gaar ahaan walaayaadka koonfureed ayay ka mid tahay hadda xaalka iyo xaaladda guud oo walaayada ka jirta waxay la mid tahay un walaayaadka koonfurta ah xagga amniga xaalkeed waa iska fiican yahay aad buu u degan yahay alxamdulilah waxaa saameyn ku leh oo gaar ahaan saameyn adag hadda ku yeeshay xaaladda abaaraha iyo roobyarida taas oo ka dhalatay biyiyari iyo cunoyari oo xoolaha iyo bani aadamka intaba leh xaaladaasi si guud ahaaneyd oo dhanka saameynta abaarta ah way jirtaa xagga amniga waa uu degan yahay walaayadana shaqadeedii caadiga ahaa oo rotigniga ahaa ayay ku guda jirtaa oo aqsaamteeda iyo qaybaheedii kala duwan culays kale dhibaato kalena hadda ma jirto alxamdulilah waa tahay sheekh abu xamsa waxaa dhowaan jiray ee safaro kormeer ah oo mas-uuliyiin ka socday wilaayada ay ku tageen degmooyin kala duwan maxay ahaayeen arrimaha ugu waaweyn ee aad halkaasi ku soo aragteen si guud kormeerkaas ama jowladaasi walaayada ay sanadkan ay gashay wuxuu ahaa kormeer walaayada ay ugu tala gashay in loogu kuurgalo xaaladda guud ee walaayada ka jirta qeybaheeda kala duwan si dhammaystiran loo soo ogaado wixii markaa laga qaban karo oo safarka dhexdiisa lagu gudan karo waajibaad ah oo la qaban karana la qabto wixii lasoo ogaan karo lasoo gudbin karana markaasi lasoo qoro lasoo diiwaangeliyo dib loo falanqeeyo si looga jawaabo wixii ay walaayada ka jawaabi karto wixii walaalaha iyo xarakada ay ka jawaabi karaana ayaga loo celiyo ummaddana si guud ahaana tawjiihaad iyo dardaarano dhexalgal ah in lasoo siiyo hadafka intaas ayuu daarnaa si guud ahaaneed runtii alxamdulilaah waxyaabo waa fiican ayaan ku soo aragnay jowladaasi ama kormeerkaasi walaayada ay samaynaysay si guud ahaaneed markaan dul istaago jowlada ahdaafteedii iyo waxyaabaha ay ku dhisnayd waxay ahayd markii ugu horreysa raggaasi jowlada ku jiray waajibaadka iyo shaqooyinka loo xilsaaray waxaa ka mid ahaa in ay soo kormeeraan dhammaan xarumaha caamka ah ee maamulka islaamiga ah degmada ku shaqeeyo ama tuulada maamulka jooga markaasi uu ku shaqeeyo sida maxaakimta xafiisyada wulaadda shaqadooda ay ku gutaan saldhigyada walaayada si guud ahaaneed degmo kasta saldhigaaday ama deegaankii markaa xadba la taga saldhigga ka dhisan iyo xaalkiisa isuu yahay qiimeyntiisa maxaabiista ku xiran iyo noloshoodii iyo caafimaadkoodii iyo daryeelka ay haystaan intuu la egyahay sidoo kaleeto xarumaha waxbarashada sida iskuullada macaahidda dugsiyada qur-aanka maraakista iyo xarumaha lamadka ahoo waxbarashada ay ka socoto sidoo kaleeto waxay kormeer ku ahaayeen goobaha dadka ay biyaha ka helaan sida ceelasha iyo waraha iyo meelaha la midka ahi waxaa kaleeto ay kormeer ku ahaayeen ama ay maxay ahayd soo qiimeynayeen suuqa xoolaha lagu kala iibsado iyo kuwa kale maxay ahayd dadka ay ku kala iibsadaan nolol maalmeedkooda caadiga ah sida maxay ahayd goobaha suuqa caadiga ah oo quuto daruuriga lagu kala gato iyo waxyaabaha la midka ah intaba kormeer ayuu ku ahaa guddigaasi alxamdulilah sidoo kaleeto kormeerka waxaa qeyb ka ahaa oo maxay ahayd ragga loogu talagalay inay soo diiwaangeliyaan ama xog ay ka keenaan shaqada maamulka degmo kasta markaasi uu joogo iyo shaqada maxay ahayd oo nuqabada walaayada si guud ahaaneed iyo dhammaan makaatibta shaqada ay hayaan iyo baahiyaha dadka ay qabaan oo gaarka ah intaasoo dhan bay howshoodii ahayd waxyaabo muhiim ah ayay ku soo arkeen baahiya jirana runtii way ay soo calaamadeeyaan insha allahu tacaala wixii laga jawaabi karay markaasna way ka jawaabeen wixii markaasi aan laga jawaabi karinoo soo gudbina u baahanaana walaalaha ayaga oo safarka ku jira ama jawlada aan ka dhammaanin ayay waxay usoo gudbinayeen qaybqayb usoo gudbinayeen wax badan oo ka mid aan ayagoo safarka isla jawlada ku jira ayaa laga jawaabay waxyaabo kalena markay kasoo dhammaadeen ayaa laga jawaabay wax badan baa noo qasumay alxamdulilah sheekh xamsa bulshadu maxay ahaayeen waxyaabaha ama baahiyaha deg dega ah ee ay soo gudbinayeen intii aad ku guda jirteen booqashooyinka iyo kulamada iyo kormeerka intaba runtii baahiyaha ugu waaweyn oo la dareemi karo dadkao dhan hadda inay jiraan dadkana ay dareemayeen ay soo gudbiyeen waxaa ugu darnaa xaaladda abaarta waxyaabaha ka dhashay ama roobyarada waxyaaba ka dhashay sida biyarada deegaanada qaar ka jirtay iyo raashiinkii oo gabaabsi ah ama wixii la cunaya iyo qutu daruurigii oo intiisa badanba ama deegaamo badan uu ka yahay markaasi nolosha caadiga ah dadka gabaabsi ay ka tahay wax un suuq iyo meelo magaalo laga soo gatay maahane dadka wixii ay abuurteen ama ay beerteen oo badarka caadiga ah lagu noolaa intiisa badan uu gabaabsi ka ahaa marka baahiyaadka ugu badan oo ay dadka soo gudbinayeen waxay u badnayd xagga biyaha iyo xagga nolosha kale iyo raashimaadka iyo waxyaabaha la midka ah iyo xagga caafimaadka intaas oo maxay ahayd oo ma og tahay de dadka markii ay caafimaad dareemayaan ama raashiinkoodii iyo cuntadoodii iyo biyahoodii ay haystaan ayaa waxyaabo kale usii baahdaan marka maadaama roobyari sanadkan ay jirtay baahiyaha ugu waaweyn ay soo gudbinayeen jawaanibtaas ayay inta badan ayay taabanaysay saan ku soo qiimaynay kormeerkaas aan galnay sheekh abuu jacfar dhanka caafimaadka maxay yihiin dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysta dadka gaar ahaan haweenka caruurta iyo dadka nugul ee bahda caafimaadka ay kula kulmeen deegaanadii ay gaareen wafdigii ka socday maamulka walaayada baay runtii maadaama kormeerkan aan ugu talagalnay in aan ku ogaano xog ballaaran ee dadka ku nool walaayada waxaynu samaynay deegaamo fogfog oo runtii maqaraadka degmooyinka aanan ka baxsan oo tuulooyin ah oo dad muslimiina ay ku noolaayaan walaayada ehelkeeda ka mid ah in maxay ahayto kormeerka lagu daro dadkaasoo laga yaabo inta badan in xaalad caafimaad darra ay haysay aanan heli karin isbitaallo gaar ah iyo kuwo cama intaba aan u fududayn inay helaan in deegaamada noocaas la tago si xaaladda guud oo caafimaad iyo tan kale nolosha intaba qiimeyn looga helo marka dadka noocaasa waa dareemi kartaa xaalad caafimaad darre inay haysan karto aad baa loo dareemi karaa marka caqabaad caafimaad xumo ah aad bay u jireenoo loo soo calaamadeeyey si gaar ah dumarka oo kaleeta iyo caruurta iyo dadka nugul oo xanuunada u nugul dee xanuunada caadiga a yaryarkaana inta badan waa lasoo arkay waa lasoo calaamadeeyey xanuuno waaweynna waa lasoo arkay waa lasoo calaamadeeyey walaalaha tiim caafimaad ayaa la socdayo kormeerka ka mid ahaa tiimka caafimaadka marka markii la tago deegaan oo wafdiga uu tago inta kulamada caadiga ah oo sida maamulka kulankiisa iyo culimmada iyo ganacsatada nuqabada iyo baxda waxbarashada iyo kulamada lamidka intay ku mashquulsan yihiin dhanka kale ayagana waxay ku mashquulsanayeen in ay adeeg caafimaad ay u fidiyaan bulshada deegaankaasi looga tagay hadba wixii markaa la heli karo taqriiban qalab baaritaan caafimaad lagu sameynaya ayay wateen oo dhakhaatiir baa la socotay howlwadeeno caafimaad ayaa la socday daawona way haysteeno way bixinayeen marka inta badan cuduradii ay markaa ay meelaha laga soo calaamadeeyey walaalaha waa ay ka jawaabeen oo daawooyin ayay bixiyeen bixamdilaahi tabaaraka watacaala wixii markaa aan daawo loo heli karin talooyin ayay siiyeen meelo caafimaad loo aadi karo ama daawooyinka laga heli karo ama waxyaaba xanuunka ay tahay in lagula tacaalo intaba waa ay siiyeen bixamdilaahi tabaaraka watacaala waana runtii wuxuu ahaa xamlo ama ama jawlo aad u qiimo badan gaar ahaan dhanka caafimaadka markii la yidhaahdo aad iyo aad dad badan nasiib ay u yeesheen in ilaahay subxaanahu watacaala markaasi uu daawo ugu sakhiro laguna guulaystay alxamdulilah waata sheekhulwaali maxaa guulo ah oo ka qabsoomay kormeerkaas oo aad u aragto inuu yahay horumar la taaban karo maxaase weli u baahan wax ka qabasho deg deg ah runtii waxyaabaha kormeerka dhexdiisa markaan dhahno waxyaabaha qabsoomay waxaa ka mid ahaa in dee ma og tahay horta si guud ahaaneed dadka ku nool walaayada xogtoodii rasmiga ah in aan soo ogaano aan soo diiwaan gelino aan soo malaf garayno oo deegaan kasta i baahiyihiisa gaarka ah ka jiro haddii dhinaca biyaha ay yihiin haddii dhinaca cunuryarada iyo waxyaabaha la midka ay tahay iyo haddii ay tahay dhinaca caafimaadka deegaankaasi inaan ogaano baahiyaha ka jiro haddii ay tahay dhinaca maxay ahayd waxbarasho dacwi ah ama waxbarasho tacliimi ah waxay noqotaba deegaan kasta iyo baahida rasmiga ama baahida ugu weyn uguna muhiimsan ka jirta inaan soo ogaano waxay ahayd qodob muhiima waxaa kaloo wax qabad muhiim ah ahaa in baahiyaadka iyo caafimaadka islamarkaasiba laga jawaabay wax badan oo ka mid ah aan dhihi karno boqolkiiba nisbada ugu badan waaba laga jawaabayba inta walaalahaasi ay ku jireen jowlada dhinacyaha kalena waxyaabo fiican ayaa ka qabsoomay inta walaalaha ay ku guda jireen safarkaasi jowladaasi ay ku guda jireen uguna muhiimsan tahay xogta iyo macluumaadka iyo xaaladihii caqabadihii jiri in lasoo diiwaangeliyo markaa la ogaado waxyaabo mashaakilla ah oo dee xal u baahanaana in lasoo xaliyo waxyaabo kale oo markaasi xalkooda safarka lagu dhex gudan waayeen in lasoo rafciyo marka walaayada ay dib u gasho intaas waxyaabaha ugu waaweyne noo qabsoomay ayay ka mid ahayd waxyaabo kale oo laga jawaabayna waa uu jirtaayoo guddiga markii uu soo dhammaystay jawladiisi oo safarka uu soo dhammaystay laga jawaabay sida maxay ahayto wara in la qoday oo haddaba shaqadooda ay socoto deegaamadii ugu darnaa oo laga soo calaamadeeyey biyarada laga soo calaamadeeyey waxaa ka mid ahaa deegaanka la yidhaahdo mubaarag ama gurbaan xadbad sida loo yaqaano oo ka tirsan degmada diinsoor dhacda galbeedka degmada diinsoor taqriiban siddeed iyo labaatan kilomitr taqriiban magaalada diinsoorn u jirta deegaankaasi wuxuu ahaa deegaamada ugu darnaa oo laga soo calaamadeeyey biyare iyo baahi biy inay ka jirto isla markiiba alxamdulilaah waxaa ilaahay subxaana watacaala uu noo fududay inaan ka jawaabno war weyno taqriiban aan dhihi karno waa biyoxireen ayaa qodaysteedii ballownay haddana meel fiicanay maraysaa sidoo kaleeto meelaha laga soo calaamadeeyey biyaradii waxaa ka mid ahaa deegaanka yaaqbaraabay oo war caam ah awla ay ku taallay wartii in ay maxay ahayto biyaheedii aysan ku filnayn magaalada iyo dadka baadiyaha ah oo soo dhaansanaya iyo deegaamada ku xihan iyo tuulooyinka duurka ah inaysan ku filnayn bal maxay ahayto aad ay u yar tahay oo boqolkiiba la dhihi karo shan labaatan iyo shan iyo wax ka yar ayaa maxay ahayto markaasi ay kaafin karta deegaankaasina walaayadu waxay ku talagashay in war labaad meeshaasi laga qodo oo weyn biixireen ayadana ku dhudhow ayadaasna waa la ballaabay oo hadda shaqadeedii way ballaabatay bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala walaayada deegaamadii lasoo maray si guud ahaaneed waxyaabaha ay ka sanaayeen waxaa ka mid ahaa xagga biyaha markaan ka tagno waxaa ka mid ahaa xagga cuniyarada iyo maxay ahayto xaalad macluul ah hadda ma jirin laakiin cuniyari iyo raashinyari inay soo waajahday inta badan deegaamada ayadoo taas lagu dhisaayo ayaa walaayada waxay ka bixisay jawaab deg deg ah in raashin qaybin a loo sameeyo hadba markaas wixii la kari karo meelaha raashin qaybinta aan ka sameynay jawladii markaan soo gebagabaynay kadib waxaa ka mid ah deegaanka ufurow oo runtii kun qoys oo masaakiin ah masaakiinta deegaanka ah aan raashin ku siinay raashin ilaa kun qoys ayaa halkaa lagu qaabilay maxay ahayto magaalada gudaheedii iyo tuulooyinkeedii loo kala qaybiyey degmada diinsoor ilaa shan boqol oo qoys ayaan raashinkan la mid ah ayaan bixinay oon ku siinay degmada buurxakabana ilaa shan boqol oo qoys ayaa ayadana raashin lagu siiyey markaan isku darno tiradaasi waa laba kun oo qoys oo raashin bixin loo sameeyey markii kormeerka wafdiga uu soo dhammaaday kadib waxayna ahaayeen deegaamadaasi deegaamada ugu darnaa oo wafdiga uu soo calaamadeeyey walaayadana ilaahay uu u sakhiray in jawaab degdega ay ka bixiso ugu dambeyn sheekh xamse maxaa farin u diraysaa bulshada ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan kuwa la tacaalaya duruufaha adag bismillaah si guud ahaaneed fariintaydi markaan ku hormaro qaybta fariinta ah waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah oo ku nool walaayada baay wakhti adag baa lagu jiraa duruufo adag ay jiraan dadka ay dareemayaan xaalad abaareed biyaro iyo cunniyaro intaba ay dareemayaan waxaan dhihi lahaa dadka wax haysta inay wax taraan oy gacan qabtaan dadka walaalahoodii ah oo tabaalaysan runtii dadka waxaa weeye waa dad qaraabe iyo ehel ah ama ukhuwa iimaaniya ka dhexayso ama ukhuwa iimaaniya iyo ukhuwadii qaraabada intaba ay ka wada dhexeeyaan marka si guud ahaaneed waxaa la yidhahdaa abaar way baxaysaaya ceeb iyo arad ayay dhaafaysaa marka dadka roonroon ay maxay ahayto walaalahooda gacan qabtaan maxay ahayto ninkii biidhaamin u samayn karo ninkii maxay ahayto raashin u qaybin karo ama raashin muxsin ah oo raashin u gadi karo intaba insha allahu tacaala waxaan leenahay dadka ha isgacan qabtaano culayskii iyo ha la wada qaybsado xaaladaha jirta ha la wada qaybsado si guud ahaaneed si guud ahaaneedna waxaan amraynaa dadka aan u sheegaynaa in ilaahay subxaana watacaala la baryo ilaahay subxaana watacaala loo laabto loo toobad keeno si ilaahi subxana watacaala culayska uu nooga qaado faqul tastakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil isamaaa calaykum idraara sidoo kaleeto waxaan dhihi lahaa xaaladda lagu jiro oo jihaadka iyo iyo halganka lagu jirana in laga qayb qaato si kal iyo laab ah looga qayb qaato
بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
hagaaga dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka magaalada bulofulay waxaa sannado ka hor looga barakici jiray biyo la'aan xilliga uu roobku daaho sidan oo kale balse maanta waxaa isku beddeshay halka biyo dhaaminta looga sameeyo gobol ilaa gobol qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa booqday goobta biyo dhaaminta laga samaynayo waxaana ay inooga soo sameeyeen tebintan bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa bisha shacbaan sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri maanta waxaan ku sugannahay biyoxireenka weyn degmada buulafulaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay kaas oo ku yaala dhinaca bari ee magaalada falanqayntan kooban insha allahu tacala waxaan ku eegi doonnaa booqasho aan ku nimid biyoxireenkan iyagoo ay u weheliyaan rag ka tirsan howlwadeennada idaacadda islaamiga al'andalus walaalaha ilees cabdulaahi faysal mahad iyo walaalka maher maxamed ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa walaalka ilees cabdulaahi ilyas assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore kusoo dhow degmada bolofulaay gaar ahaan halka aan ku sugannahay ee biyoxireenka wacalaykum salaam waraxmatullah bashir waa dhowahay waa sidaad sheegtay maanta waxaan ku sugannahay degmada buulafulahay gaar ahaan biyo xireenka weyn halkan bashir dee qofka jooga mooye qof kale kama warbixin karo waxay isheen ay qabatana xilligan la taagan yahay dalka soomaaliya abaaro badan ay ka jiraan in fullay maanta ay noqotay dee meel lagu soo hirto
maanta maxaa kuu muuqdo shakhsiyadaada waxa ii muuqda koley waa wax lagu farxo marka laga hadlaayo sanadihii hore marka loo barbardhigo degmada buulafulaa xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay siday ahaan jirtay iyo hadda xiliyadii hore waxaan ka waraynaa in dadku ay ka qaxi jireen xiliyada abaarahoo kale maantana hadda warta dusheedaan joognaa annagoo koox wariyaasha andalus ka tirsana waxaa inoo muuqdana wax lagu farxo oo dadkii xitaa in agagaarkii meesha sawaxanka gadaasheena ka yeerayoo kale waa geeli dad biyey dhaansanayaan oo gaadiid kala duwanay wataan booyada ha noqoto mootooyinka ha noqdaan wax weliba dabcan waxaa noo muuqdana dee wax lagu farxo looga mahadcelinaya wilaayada islaamiga ah ee baay iyo si guud ahaaneedba maaliyadda xarakada iyo intii ka qayb qaadatayba waxaana dee ila socoto warka aan siinayaa koox ka tirsan idaacadda islaamiga landalus aad u mahadsan yahay walaalkeen eliyas cabdulaahi oo kaasi ahaa markan waxaan siinayaa walaalka faysal mahad oo ka tirsan howlwadeenada idaacadda andalus marar badanna soo gaaray magaaladan buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay faysal maanta waxaan wada joognaa biyoxireenka magaalada runtii ka duwan sidii hore aan halkan ku arki jirnay maanta shakhsiyadaada dareen noocee ah ayaa dareemaysa markaad soo gaartay halkan iyo xaaladda waddanka ka jirto adoo ka qiyaas qaadanaya
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay bashiir maxudiin marka shakhsiyaddeeda laga hadlo waa markii ugu horeysay oo biyoxireenkan aan soo gaaro sanado ka horna dabcan way dadku way ka dharagsan yihiin magaalada dhowr jaro hore waan imid laakiin maanta ii suurta gashay allah fadligiis inaan soo gaaro biyoxireenka magaaladana dabcan dadku way ka warqabaan sanado ka hor xagga biyaha siday ka ahayd maantana in dadkii tuulooyinka deganaa ee xololeyda ahaa ay magaalada mataqaanaa u soo hayaamayaan biyoxireenka korkiisa ay degan yihiin bashiir galabtaan soo gaarna weliba iyadoo xilli gabalgaabada ay tahay haddana waxaad moodaa saxmadda iyo ciriiriga meesha ka jira in maalin weyn ay tahay waxaa noo muuqanaya xoolaha noocyadiisa kala duwan waxaa sidoo kale noo muuqanaya gaadiidka kareetada la yidhaahdo dadka reer baadiyaha ay isticmaalaan oo cagadaha ama jirgaanada ay ku rartaan biyahooda sidoo kale waxaa noo muuqanaya mootooyinka kuwa biyaha lagu qaaday saddex logooleeda la yidhaahdo sidoo kale booyada ayaa mararka qaarkood yimaada haddana iminkaba taagan dadweyne aad u fara badan oo muslimiin ahna dabcan goobta way ku sugan yihiin kuwaasoo siyaabo kala duwan biyaha uga faa'iidaysa bashir marka waxaa la dhihi karaa allah fadligii bulofulay isbedel weyn oo dhanka biyaha ayay samaynaysaa magaalo biyo la-aan looga hayaami jiray in maanta biyo iyada laga soo raadsado waa arrin allah looga mahadceliyo
aad u mahadsan yahay walaalkeen faysal mahad ayuu kaasi ahaa markan waxaa aan siinayaa walaalka maahir maxamed oo asna qayb ka ah koox ka tirsan idaacadda andalus oo maanta soo gaaray biyo xireenka magaalada bulofulay maahir waxaan ka warhaynaa in waddanka abaare ay ka jiraan kuleelo daran uu ka jiro shakhsiyadaada maanta dareen nooce ayaa dareemaysaa meesha aan ku sugannahay iyo maxaad ku qiimeyn lahayd marka hore biyo xireenka aad aragto
waad mahadsantahay walaalka bashiir kulley wax war ah oo ii hara ma jirta aan u malaynayaa walaalihii igu horreeyaa dhameeyey shakhsiyaddeeda bulofulay ayadoo lagu tilmaamo magaalo oomana ah waan soo joogay siddeed sano ka hor waqti laga joogo bulofulay waan joogi jiray howlo shaqaan u joogay waxay ahayd magaalo xilliga abaaraha ama kulaylaha ay jiraan laga hayaamo oo dadkii markay ugu yartahay dadka deegaanka ee magaalada degan waxay ahayd in marka waraha ay guraan oo magaalada duleedadeeda ku yaalay in booyada loogu keeno ama fuustooyin loogu keeno oo dhul fog inta biyaha laga soo dhaamiyo loo keeno oo sidaas ay ku deganaadaan dadka qaarna ayba ka hayaamaan dadkaan awoodin bulofula saasay ahaan jirtay maantana waa ilaahay mahadiis in bulofula ay heshay biyoxireen weyn maalin ka hor mar aan soo booqday waa markii labaad hadda maalmo gudahood aan soo booqdo marka bashiir waxaa la isdhihi karaa bulofulay horumar dhanka biyaha ah oo aad u wanaagsan bay samaysay dadkii ka hayaami jira maanta waxaad aragtaa in loo soo hayaamayo oo dadkii reer guraaga ahaa ee biyola'aanta ay heen jirtay maanta inay soo duldegeen biyoxireenkan halkaasna biyo dhaamin oo loogu samaynayo oo halkan ay degan yihiin halkan reer guraagii maqaayada ay xitaa ka samaysteen oo dadka halkan imaanayo oo ay shaaha ka cabaan waxaa la dhihi karaa biyoxireenka tuulaha ka dul dhisan ka dul dhisantay oo marka taasna waxay keenaysaa muhiimadda biyoxireenkan uu leeyahay gaadiid oo booyadaha xitaa meesha yimaado inkastoo maxaa la dhihi jiray aysan badnayn haddana badanaa habeenadii ay shaqaystaan sida maxaa la dhihi jiray loo sheegay haddana booyadaha ay soo bilowdeen mid ka mid ah hadda taagan halkaana iyagana biyo ka dhaamiyaan dadka biyola'aanta ay haystay oo meelaha fofog joogo ee biyaha u geeyaan marka bashiir bulofulay xagga biyaha horumar la taaban kara ka samaysay ilaah subxana watacalana ku mahadsan ilaah subxana watacala waxaa ugu rajeynaynaa in dadka reer bulofulay iyo dadka nawaaxigeeda ku nool iyo baadiyaheedaba inuu ilaah subxana watacaala biyahooda u barakeeyo asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maahir maxamed ayuu kaasi ahaa faysal maad ayaan ku laabanaya faysal bixireenka waxaa noo sheegtay in maanta markii kugu horeysay aad soo booqata ay tahay marka aad fiiriso muuqaalka biyixireenka biyaha baaxadda leh ee ku jiro dadka degan hareerihiisa iyo isticmaalkiisa biyaha marka maxaa isleedahay waqti xaadirkan muhiimadda maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo meesha uu doortay ee laga dhigay iyo faa'iidada laga dhexlay waa mahadsantahay mar kale bashiir dabcan biyoxireenka waa waxaa soo sahmiyey dad dhulyaqaana dabcan waa meel ku habboon in biyaha ay keydiso si qurux badanna loo diyaariyey rag injineer ah iyo shaqaalo fara badanna ay galeen muddo taqriiban dhowr bilood ah howsheeda ay socotay waa tiioo isdaar ay ka soo saartay kataa'ib akhbaariya oo taasoo lagu soo bandhigayay waxqabadkii wilaayada iyo qaabkii howsha ay u socotay bashiir dabcan xilligaas bilow ayay ahayd balse maanta way biyeysan tahay biyo aad u fara badan ayaa mataqaanaa waxay ku jiraan biyo xireenka dadkana waxay saadaalinayaan ama ay falanqaynayaan in biyahan alla maqadare haddee dhowr sano oo xiriira abaaro noocan oo kala dhacaan in biyaha ay sii joogi karaan oo biyuhu ay yihiin biyo aad u fara badan oo dadka iyo xoolahaba kaafin kara maasha allah waana biyo macaan waa biyo macaan oo xareed ah oo roobabka kala duwan ee da'aya ilo kala duwanna ay ku xiran yihiin oo biyaha qaar la sheegayo in boqol kilomitir wax ku dhow ay ka imanayaan aad buu mahadsan yahay walaalkeen faysal mahad ayuu kaasi ahaa runtii falanqeyntan waxaan ku eegeynay booqasho aan ku nimid biixireenka degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay runtii haddii aan shakhsiyadeeda raacsado dhowr bil ka hor ayaa igu dambeysay in halkan aan soo gaaro balse markaas ma ahayn goob ay degan yihiin dadkan reer guuraaga ah marka aan soo gaaray maanta waxyaabaha aadka aan ugu farxay waxaa ka mid ah dibwadejinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay uu u sameeyey dadkii abaaraha iyo kulalaha kaga soo barakacay dhulka baadiyaha ee fogfog ee wilaayada baay iyo wilaayada shabeellada hoose oo dadka qaarkii ay ka yimaadeen waxaan arkaynaa daro kala duwan oo loo sameeyey geela oo biyaha ay ka cabaan qayb loo sameeyey dameeraha qayb loo sameeyey lo-da qayb loo sameeyey ariga sidoo kale waxaan arkaynaa dadkii reer baadiyaha oo kareetooyin jirgaamo inta ku keensado biyaha halkan ka daabulanaya sidoo kale waxaana loo sheegay howlwadeenada biyoxireenka ay noo sheegeen in waqtiyada habeenkii ee halkan booyado ay ka daabulaan biyaha oo ay geeyaan dhul fofog oo ka tirsan wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose runtii maanta dareen farxadeed ayaa ka muuqanaya waxaa maanta noo muuqanaya gurmudka mujaahidiinta iyo biyoxireenkan lafdhabarta uu u noqday goboladan baay iyo shabeellada hoose waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan eegi doonaa bulshada degan hareeraha biyoxireenka buulafullaay dadka xoolaha keensanaya iyo dadka ka shaqeeya intaba waxaana wareysiga la yeelanaya walaalkeen eliyas cabdulaahi oo ka mid ah howlwadeenada idaacadda islaamiga andalus ee ugula sugan biyoxireenka degmada buulafulay hay eliyas
waxaan marka ugu horeysa kugu soo dhaweynayaa idaacadda islaamiga ee andalus adoo magacaaga ku bilaabaya iyo halkaad ku sugan tahay
ilaahay nicmasa ku sugnaay ka waran wakhti xaadirkan wadanka aad ogtahay abaaraha ka jira iyo warta buulo fullaay barwaaqada taa alxamdulillah barwaaga yaa dhownaay macnaa alxamdulillah wax dhib ay maqabno maalin kasta macnaa barwaaqa la hoolo iyo gaardhaamas iyo baabuur iyo wax kasta tartiib macnaa alxamdulillah xaaladahan isku faylayn wax oo dhib ay mashir aada macnaa u barwaaqaysana wartan xakeenta
saadaashaada bal ka waran wartan meeqaad is leedahay biyaha way kusii jiri karaan xitaa haddii roobka uu dib u sii dhaco
taasan maanaa ilaahay ku sugan laakiin aan alxamdulillah had biyo oo lasoon soddonka saan musun biisa la'ay haddii ilaahay la kalay allah hataa ka badan ka sitir kartaa ma isho saas ma isu maleeyahay
maxay taa fariintaa u diraysa dadkii allah ka sugo ka dambeeyey in wartan qaabkan loo dhiso biyuhu ay sidan u celiyaan lasoo sahmiyo goobtan istraatiijiga ah maxay tahay fariintaa u diraysa waa fariinays u diray alxamdulilaahi wartan warka si weyn inay laga taraayo wartan alxamdulillah nicmo hortanab ilaahay nicmastanab nuu filin marka waxaa dhahlayay macnaa wartan war oo kasii weyn inay nulka taraayo macnaa ziyaadadeed aad nul ziyaadiyay saasaa macnaa fariin u dirilay dadii mana maamulka oo manaa howlaha kunka shiray saasaa mar fariin u dirilay adiga haddeertaan waxaad ku sugan tahay qaybta dambe ee warta goobta geela iyo xoolaha noocyadiisa kala duwan biyaha laga siiyo adiga ka shakhsi ahaantaada halkan maxaad la timid saaka ma biyaad dhaansanaysaa ma xoolaad la timid mise sahaanaa tahay anwaha la ibid maanaa iri la ibid gaardhaamasa la ibid saas waa ilaa halkay ka timid ma dheer maana wata aqaarada kusun ahayd
waa mahadsantahay insha allah marka ugu horeysa waxaan kuugu soo dhaweynayaa mikrofonka idaacadda islaamiga heel andalus adoo ku bilaabaya magacaaga
magaydu ismaaciil macli maxmed wey wakhti xaadirkan waxaad taagan tahay gudaha warta buulo fulla ilaa halkay ka timid anigii hadda arooran ahay arooran marka ariga ii ooman arigiina biyihiis kuwaan way geel wuxuu jiraa dhubey uu jiraa dhuuweyu jiraa booyda ku ka abbaa marka arigiinna waa dhaqaag weeye intuu joogaa markii wax cunona lama arko ilaa halkay ka timid maa deegaankan hay heer buulofullaayaan ahay ka waran abaaraha waqti xaadirkan waddanka ka jira iyo barwaaqada taala warta buulofulla haddii aad isbarbardhig ku samayso
kollaytaba in la cuno waxaa la yidhi iimaankooda biyo ninkii biyo qabanna adigii ma dhiminayo biyi maahane beed kale ma jirto heelaha biyaha abbaayin biyaha ka sokow wax kale oo ku dugaayun lama arko wartan barwaago oo ilaahay noo qoday ilaahay noo sameeyey maamulkuna noo sameeyey ilaahay nicmadiis ka dhacday markii dad iyo duunyo ka noolaadeen beled iyo baadiyi loogu noolaaday yaa jirta
ma is leedahay haddii xitaa roobka uu dib u dhaco biyahan halkan way kusii jiri karaan waa ku sii jiri karaan haddaan baan soo fiiriyey marka biyahan waa ku sii jiri doonaan bishaan oo hadda hortayna oo soonka ah inay geerayin u malayna rid saasaa jirta
warta buulfulaa kasugana halkan maxaad la timid dadka halkan joogo qaarkood biyo ayay u yimaadeen qaarkoodna xoolaha noocyadooda kala duwan ayay la yimaadeen adigu halkan maxaad la timid mise saxan ayaa tahay aniga eraan la imaada loa imaanaysa daangaa imaanaa wax dhanbaa imaana aniga geelaa imaana ka waran waddanka abaaraha ka jira waqti xaadirkan in fulaa xilliyada qaarkii laga qaxi jiray biyo la'aan awoodeed in maanta ay noqotay meel lagu soo hirtay ay oo ay yimaadaan deegaanada kala duwan ee ku hareeraysan dadka ku nool nacmo iyo bashaaraan qabnaa waa ku raysanna oon waa- waa nooga fogaada waa ku raysanna raaxa iyo nacmaan ku qabna maasha allah maxay tahay marka fariintii aad u jeedinaysaan in dadkii allah ka suko ka dambeeyey in nimcadana waqti xaadirkan haysataan sidaas nacmo ilaahay uu bashaaray nacmo weyngaanu sameey aa ilaahay waxa uu toogaynaa usun inta ilaahay nacmo siiy
alxamdu lilaah atanaa lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah waxaa la yidhaahdaa xaaji barre cabdinuur waxaan taaganahay warte bulufulaay nin reer baadiya xoola soo aroorsadaanahay geel baa ii xoron aad iyo aad baa idinku mahadcelinaynaa idaacadda haddaad noo timaadeen aad iyo aad ayaa warta u buuxdaa alxamdulilaahi harakadana intay waa ku mahadsan yihiin matooray noo saareen alxamdulilaah maanta oo xoogahoo shifaadkaas iyo xoogahoo naga yar hallaysan maahina dhib ma qabno ka waran waayihii hore buulo fulaay iyo waqti xaadirkan haddii aad isku barbarigtay xilliyada abaaraha
allaahu akbar waayii hore markii aan geel soo koofariino ee dhulkaan mari jirnay meesha oonba looga dhammaan jiray hadda alxamdulilaahi naxariis ilaahay baa jirto ma- maasha allah aad iyo aad baa loogu wanaagsan yahay hadda
Een, saadaashaada wartan hadda dusheeda sare ayaan saarannahay saadaashaada bal ka waran ma isleedaha xitaa roobka hadduu sii fogaado biyaha halkan way ku sii jiri karaan in, in fog haa haa haa in fog biyahan waa ku sii jiri karaan ilaa waxaan leeyahay eh, guga inay la waayo ilaahayna ma dhahee gugaas dhexdiis laga gaaray wartaan biyo kama dhammaanayaan maasha allah aad iyo aad baa alxamdulilaahi mujaahidiinta ku dadaashay aad iyo aad baa ugu mahadcelinaynaa biyahan fulay agagaarkeed alxamdulilaahi dhulkan elmanaas meel dhahaa looga- laga oroori jiray mise webiga laga oroori jiray hadda istaraatiijidan aad iyo aad baa ugu mahadsan yihiin mujaahidiinta ka soo shaqaysa insha allah
aad buu umahadsanya walaalkeen ilaas cabdulaahi waxaad wada dhegeysateen waraysyadii uu la yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada guud ahaana dhegeystayaal waynaga intaa falanqeyntan aan ku eegeynay booqasho koox ka tirsan idaacadda islaamiga andalus ay ku tageen biyo xireenka buulafulay xili wadanka abaare ay ka jiraan balse dadka muslimiinta ee halkan ku dhaqan ee maamulka wilaayada islaamiga ee baay ee halkan dibadejin ugu sameysay islamarkaana ay halkan ku siinayso biyaha biyo xireenka oo horey ee halkan loogu diyaariyey falanqeyntii aan ku eegeynay booqashada aan ku nimid ee biyo xireenka buulafulay intaa haynoo joogo waxaa igala qaybgalay walaalaha faysal mahad maahir maxamed ilyaas cabdulaahi anigoo bashiir muxidiin ayaa halkan igala socodsiinayay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiiso badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtogeliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا